ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waraysi uu siiyey idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho waxa uu uga hadlay dagaalbeeleedyada muddooyinkan dambe ka dhacayay qaar ka mid a gobolada dalka soomaaliya kuwaasi oo khasaarooyin kala duwan geystay farmaajo ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya ee dalka soomaaliya isagoo ugu baaqay inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan oo ay colaada joojiyaan waxaa weeye baryahan waxaa socda dagaalo fara badan oo ka dhacaaya dhowr meelood oo kala duwan dalka gudihiisa ah waxaan aan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed ee waalaha ah inay joojiyaan dagaalka oo wax walba ay ku xaliyaan wada hadal iyo faham dagaal waa waa waa aragnay ummadda ummadda soomaaliyed meesha u gaarsiiyey inta qof oo soomaaliya oo ku qaxay inta qof oo ku dhimatay hadda waxa weeye waktigaasi iyo wixaan soo marray inaan wax kaga baranno marka waxaan dadka waalaha ah waxaan u sheegayaa inay wada hadal iyo isfaham ay ku sameeyaan oo ay joojiyaan dagaalada balaamacnaha iyo diida daadanaya farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay shirweyne qaran oo uu sheegay in xisbiga uu hogaaminayo ee tayo uu ku qaban doono magaalada muqdisho caasimada soomaaliya dabayaaqada sanadkan aanu ku guda jirno kaasi oo uu sheegay inuu isugu keeni doono xisbigiisu qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed xalay waxaan qabanay daxfur oo aan isugu nimid dabtarada ama faracyada xisbiga tayo meel kasta ay joogaan yurub iyo north americada ay uga tashanayeen sidii loogu qaban lahaa shirweyne weyn gudaha dalka soomaaliya iyo aan u raadin lahayn inaan faracyad ka sameeno tuulooyinka iyo gobolada iyo degmooyinka meel kastaba marka waxaan doonaynaa ama aan qorsheenaynaa inaan sanadka dhamaadkiisa haddii ilah yidhaahdo aan shirweyne aan xisbigii aan isliinka ku dhamaystiri doono aan ku sameynay magaalada muqdisho haddii ilaah yidhaahdo dagaalada u dhexeeya beelaha wadadega ayaa muddooyinkan dambe waxa ay ahaayeen kuwo ku soo badanayay qaar ka mid a gobolada dalka soomaaliya iyadoo gobolada dagaaladu ay ka dhaceen ay ka mid yihiin shabeellada hoose galgaduud iyo sidoo kale gobolka sool